جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر muddo tobannaan sano ah mucaanaadka iyo dhibaatada ayaa deris iyo dugaalba u ahayd shacabka muslimka ah ee suuriya iyagoona wajahayay jaraa'im ka dhan ah xaqooda oo ay kula kacayeen hogaamiyeyaasha dhiiggacabka ah ee nusayriyada ee gacanta ku hayay talada dalkan muslimka ah weliba si gaar ah qoyska al asad oo kala dhexlay kutumashada nolosha iyo aayaha dadka ahlu sunnaha ah ee suuriya marka baaritaanno loogu laabta diiwaanada taariikheed ee lagu keediyey gaboodfallada ay ku kaceen qoyska al asad ee xiqbo ka mid ah zabanka ku amartaagleenayay dalka suuriya waa kuwo ku dhigan safaxaad madow oo aanan tiro iyo tilmaamidba lagu xadidi karin aysanna suuragal ahayn in lagu soo koobo hal fadhi iyo hal taqriir
آلافا تشردهم يد الفقر وأن الطفل لا يدري عن الأم ولا تدري أحقا أن آلافا تشردهم يد الفقر jaraa'imta ay ku kaceen bashaar al asad iyo aabbihii xaafid al asad iyo dabcan xubnihii kale ee ragga ahaa ee ka soo jeeday caa'iladan islamarkaana garabka midig iyo kan bidixba ka ahaa dhibaataynta ahlu sunnaha suuriya waxa ay iskugu jiraan kuwo muuqda oo dharaar cad lagula kacay dadka muslimiinta ah iyo kuwo qarsoodi ah oo mahadhadooda ay ku qarsoon tahay xabsiyada iyo sujuunta ku caanbaxday dulmiga ee uu samaystay nidaamka nusayriga ah ee ka jiray suuriya tan iyo sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii oo ah markii uu talada suuriya gacanta ku dhigay qoyska al asad kursiga taladana uu ku fadhiistay xaafid al asad oo ah odayga dhalay dhiiggacabka bashaar al asad dadka reer suuriya ma soo marin halgu oo nasiinyo ah taasi cagsigeedna waxa ay muddadani konton iyo saddexda sano gaarayso baylah u ahaayeen gardarrada nidaamka nusayriga ah bashaar al asad ayaana markii uu aabbihii dhintay isagana uu la wareegay talada dalka sannadkii labada kun waxa uu raacay dariiqii iyo dawgii aabbihii isagoo weliba aabbihii kaga dheereeyey dhinacyada qaar ee dhibaataynta reer suuriya magaalada xamaaha ee dhacda bartamaha dalka suuriya ayaa waxa ay ugu horraysaa magaalooyinka uu nidaamka nusayriga ah leefsiiyey dacarta dulmigiisa dadka reer xamaah oo ku caanbaxay hal adeeg sabar iyo sumuud ayaana xilli sii horraysay ka hor imaaday nidaamka nusayriga raafidiga ah ee dalkooda qabsaday iyagoona ka soo horjeestay xaafid al asad iyo nidaamkiisii afartan sano ka hor tallaabadan dhiiranaanta leh ayaana reer xamaah u horseeday in ay huraan dhiiggooda iyo noloshooda waxa ayna wajaheen gaboodfallo ay kula kaceen dhiiggacabka xaafid al asad iyo ciidamadiisa arxandarrada ku caanbaxay sannadka kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii waa mid ka mid ah sannadaha ugu madow ee sooyaalka dhow ee dalka suuriya si gaar ah magaalada xamaah ayuu sannadkan oga dhigan yahay mid ku suntan gaboodfallo baaxad leh oo lagula kacay kuwaasi oo nolosha dhaafsiiyey kumannaan dad muslimiin ah oo ku dhaqanaa magaalada xamaah labada bisha februari sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii weerar baaxad leh oo socday muddo saddex toddobaad ah ayay ciidamada nusayriyada ee uu horkacayay rifcat al asad oo ah walaalka xaafid al asad waxa ay ku ekeeyeen magaalada xamaah iyo dadkii maatada ahaa ee ku dhaqanaa iyagoona magaalada go'doon socday toddobiyo labaatan maalmood ku soo rogay cisaabadii uu watay rifcat al asad oo ka mid ah qoyska al asad ayaa gowracid iyo qafaal kula dhaqaaqday dadka reer xamaah waxaana majisaradan taariikhda gashay lagu dilay afartan kun oo qof oo muslimiin ah boqol kun oo muslimiin ahna waxaa loo qafaalay xabsiyada dulmiga badan ee nusayriyada halka shan iyo toban kun oo qof islamarkaana ka mid ahaa dadkii muslimiinta ahaa ee waagaasi ku dhaqanaa magaalada xamaah aanan ilaa maanta la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen xoogaga ku soo duulay magaalada xamaah ee uu horkacayay rifcat al asad ayaa marka ay ka wabxeen dhiigga dadka birimageydada ah waxa ay burburin iyo baabi'in kula dhaqaaqeen dhismaha magaalada iyagoona boqolkiiba toddobaatan iyo saddex xilligaasi burburiyey dhismayaashii xamaah dhulkana ku daray ku dhowaad toddobaatan masjid oo ay dadka muslimiinta ah ee magaalada xamaah salaada ku oogi jireen rifcat al asad oo ka mid ah walaalaha la dhashay xaafid al asad dhanka kalena ah dhiiggacab fuliyey majsaradan ka dhacday magaalada xamaah afartan sano ka hor isagoo markaasi ku suntanaa hogaamiyaha ciidanka difaaca ee nusayriyada ayaa wixii markaasi ka dambeeyey waxaa loo bixiyey dhiiggacabka xamaah sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeetankiina magaalada taariikhiga ah ee xalab ayaa martigelisay gaboodfalle uu ka geystay nidaamka nusayriga ah oo uu xilligaasi hogaaminayay xaafid al asad go'doomin dhinac weliba ah oo magaalada xalab saarnayd kadib ciidanka nusayriga ah ayaa gudaha u soo galay magaaladan isagoona xaafadda almashaariq ah ee magaalada xalab subax ay ciidulfidri tahay ka geystay jariimo foolxun oo maalinkaasi lagu dilay ku dhowaad boqol qof oo reer xalab ah kuwaasi oo ilaa maanta taariikhyahanadu ku wareersan yihiin dembiga ay ka galeen nidaamka nusayriga ah marka laga soo degaandega xiqbadii uu suuriya hogaaminayey xaafid al asad iyo gaboodfalladii uu ku kacay waxaa ka saramaray waddadiisana ku foofay wiilkiisa bashaar al asad oo afar iyo labaatan sano oo uu horkacayey nidaamka nusayriga ah ee suuriya ku kacay jaraa'im ka dhan ah insaaniyadda kuwaasi oo marka laga warramayo aysan xamili karin dhegaystaha iyo ka sheekeeyuhuba bashaar al asad ayaa hubka kiimikaalka ah ee wax gumaada tiro laba jeer ah u adeegsaday dadka muslimiinta ah ee suuriya bishii agost ee sannadkii labada kun saddex iyo tobanka bashaar al asad ayaa xaafadda alquut ah ee magaalada caasimadda ah ee dimishak ku garaacay sawaariikh ay ku jirta maadada laayaanka ah ee kiimikada sawaariikhda laayaanka ah ayaana la tegay ku dhowaad nolosha laba kun oo qof oo reer dimishik ah dhacdadan ayaana waagaasi sababtay qayladhaan caalami ah oo ay martigelisay dunida oo dhan balse nasiib darro maysan hor istaagin wuxuushnimada nidaamka nusayriga ah mar kale ayuuna bashaar al asad hubka kiimikaalka ah u adeegsaday dadka reer suuriya gaar ahaan muslimiinta ku dhaqan magaalada idlib ee ka soo barakacay magaalada xalab sannadkii labada kun kow iyo tobanka mar kale magaalada xamaah ayaa martigelisay jaraa'im ka baxsan filashada aadamaha oo uu dadka magaaladan kula kacay nidaamka nusayriga ah ee uu horkacayay bashaar al asad kadib markii ay dadka reer xamaah oo ku caanbaxay hal adeeg mar kale ka hor imaadeen kana mudaaharaadeen dulmiga nidaamkan raafidiga ah ciidamada al asad oo kaashanayay xoogo kale oo shisheeye ah ayaa weerar qamcin iyo hor istaag ah ku qaaday dadka muslimiinta ah ee xamaah iyo mudaaharaadyadii ay ku diidanayeen nidaamka nusayriga ah
طفل الحجارة ليست في يديك حصى وإنما شعلة من نار صالها اقذف بها كل باغ معتد دنس
soddon iyo kowdii agost ee sannadka labada kun koob iyo tobankana weerar aan loo meeldayen ayay dadka bannaanbaxayaasha ah kala duldhaceen ciidamada nusayriyada iyagoona maalinkaasi oo keliya barxadaha xamaah ku dilay ku dhowaad laba boqol oo qof oo muslimiin ah iskuguna jira waayeello hooyooyin dhallinyaro iyo dhallaan intuba magaalada xalab oo ah tan labaad ee ugu weyn dalka suuriya ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka martigeliyey gumaad wadareedyada ay shacabka suuriya u geysanayeen ciidamada arxanlaawayaasha ah ee bashaar al asad taariikhda xadiidka ah ayaana diiwaangelisay ilaa saddexa suuq oo ay martigelisay magaaladan dadka ku baxayna ay kor u dhaafayaan kumannaan muslimiin reer suuriya ah hay-ad ka shaqaysa arrimaha gargaarka magaceedana loo soo gaabiyo ihajhaj ayaa sheegaysa in saddexa suuq oo sannadkii labada kun afar iyo tobanka ay ciidamada nusayriyada ka geysteen magaalada xalab ay ku dhinteen ku dhowaad laba kun oo qof oo reer xalab ah sidoo kalena ay ku barakaceen konton kun oo qof oo magaaladan degganaa xabsiyada iyo sujuunta bashaar al asad xasuuqyada tooska ah iyo gumaad wadareedyada bareerka ah ee uu ku kacay nidaamka nusayriga ah ee bashaar al asad waxaa barbar socda jaraa'im iyo dembiye fool xun oo uu nidaamkan iyo ciidankiisuba ka geysteen xabsiyada sumcadda xun ee ay ka hirgeliyeen suuriya sannadkii labada kun iyo labaatanka sawirro bannaanka u soo dusay islamarkaana uu soo qaaday askari ka tirsanaan jiray ciidanka nusayriyada laguna magacaaba kaysar ayaa bannaanka soo dhigay konton kun oo sawir kuwaasi oo dhammaantood muujinaya dad iskugu jira duqay dhallinyaro haween iyo carruur oo dhammaantood lagu jirdilaya xabsiyada nidaamka nusayriga ah ee uu horkacayay bashaar al asad sawiradan oo markii dambe loogu magacdaray cadaymaha kaysar ayaa noqday kuwa dhaqaajiyey quluubta dadka ku nool caalamka oo idil waxa ayna bannaanka soo dhigeen xaaladaha qalbitaabadka leh ishana aysan qaban karin ee ka jira sujuunta nusayriyada iyo tacdiibka kalajaadka ah ee ay halkaasi ku wajahayaan maxaabiista maatada ah xabsiga saydana ayaa waa mid ka mid ah xabsiyada ugu sumcadda liita ee uu samaystay bashaar al asad islamarkaana ku yaalla magaalada caasimadda ah ee dimishik kaasi oo ay ku xirnaayeen kumannaan dad muslimiin ah kaasi oo ay ku xirnaayeen kumannaan dad muslimiin ah oo laga xarimay xorriyaddooda dhanka kalena lagu jirdilayay xabsigan kaabuuska ooga dhignaa maxaabiista ku jirtay magacyo ay ka mid yihiin kaabuus guriga argagaxa iyo kawaanka dadka kumannaanka ah ayay dadka reer suuriya u bixiyeen xabsigan mid ka mid ah dadka xilligan ka soo baxay xabsiga oo ku xirnaa muddo tobannaan sano ah ayaa sheegaya in ay jiraan boqolaal kun oo maxaabiis ah islamarkaana nolosha ka galbaday intii ay ku jireen xabsigan sababa ku aadan jirdilada xaddhaafka ah ee uusan aadama xamili karin muuqaalada qaar ee laga keenay xabsigan ayna ka marag kaceen maxaabiista halkaasi dhowaan ka soo baxday ayaa muujinaya in ciidamada bashaar al asad ay dadka maxaabiista ah ku dirqin jireen in ay dhahaan erayo diinka bax ah sida dheh rabbigaygu waa bashaar al asad haddii uu qofka diidana uu la kulmaayo jirdil aanan kala joogsi lahayn الاسد مين رباك بشار الاسد لمين بتصلي لبشار الاسد مين بتعبد بشار الاسد سيدي هيك صرت افهم مع جيش الحرمتي ولا مع جيش بشار؟
مع بشار الاسد الله محيي الجيش الجيش الله محيي الجيش النظامي سيدي انت خبر قولي لا انا خبرتك طيب بعطيك درس تاريخ يا حيوان لا يا سيدي يلا خليك معي خبرك سيدي مين اللي خلقك بشار الاسد مين رباك بشار الاسد مين بتعبد بشار الاسد لمين بتصلي لبشار الاسد ايوه هيك هيك انت عايز خبرك سيدي
xabsiga tadmur isaguna waa mid ka mid ah xabsiyada ugu liita ee ku yaalay dalka suuriya gaar ahaan magaalada tadmur ee dhulka saxaraha dhacda xabsigan oo ay markiisii horeba dhiseen gumaystayaashii shisheeye ayuu nidaamka bashaar al asad waxa uu u adeegsaday in uu ku tacdiidiyo dadka muslimiinta ah ee reer suuriya xasuuqa xabsiga tadmur waa xasuuq ay ku kaceen ciidamada nusayriyada intii uu talada suuriya hayay dhiigyacabka xaafid al asad iyadoona hal maalin xabsigan gudihiisa lagu dilay kun iyo laba boqol oo maxbuus kuwaasi oo ay soo qafaaleen ciidamadii nusayriyada ee uu horkacayay rifcat al asad
مهما غرقنا في مآسينا وأمعنا الكفر ذبحا في ذرارينا لا يأس مهما غرقنا في مآسينا وأمعنا الكفر ذبحا في ذرارينا لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا intani waa bidhaamin iyo dulmar oo keliya gaboodfallada iyo xasuuqyada uu ku kacay nidaamka reer asad ee konton iyo saddex sano oo xidhiir ah ka jiray suuriya intan kuma eko lagumana soo koobi karo shacabka ahlu sunnaha ee suuriyaana waxaa muuqata in uu u soo bidhaamay iftiin uu in muddo ah ku taamayey gaaridiisana uu qaaliga iyo rakhiiskuba u huray في ذرارينا لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا لا يأس فاليأس كفر في عقيداتنا وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا وما ارتضينا سوى إسلامنا دينا